waxaaba aynaha qabdiraaye waa lama huraane
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale subax walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan oo idingu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona dad musuq maasuuqay gargaar loo waday magaalada beledweyne oo xabsiga magaalada beledweyne lagu xiray barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan maraykankana waxay war ka soo saareen duqayn ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe haddaba duqayntaasi yaa lala beegsaday maraykankiisu muxuu ka yidhi barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad saaka dhegaystayaal ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliyana waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay gargaar la soo gaaraan dalka soomaaliya oo dhibaatooyin ay hareeyeen in ka badan soddon sano barnaamijka falanqaynta waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiyaha baarlamaanka puntland oo maanta lagu soo gabagabaynayo magaalada garoowe ee caasimadda puntland iyo sidoo kale musharaxiin xilkaas isu soo taagay barnaamijka sidoo kale dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan dilal loo geysanayo dadka soomaalida ee ku nool waddankaasi koonfur afrika oo korortay haddaba waxaad ku dhegaysan doontaa xog la xiriirta arrintaasi haddii allaha wadale uu raalli ka noqdo barnaamijka falanqaynta qaybaha dambena waxaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal oo ad ku maqli doontaan xubintii kalamaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa
dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasida bay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasida bay dhabarkaaga
gabagabada barnaamijka ayaad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibka imaha nuure anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiin doona oo diyaargaro wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba mar kale kulanti wacaana wanaagsan dhegaystayaal oo saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabanne dad musuq maasuqay gargaar loo waday magaalada beledweyne ayaa lagu soo warramayaa in xabsiga la dhigay wararka laga helaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaay sheegayaan in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen gawaari lagu siday gargaar loogu talagalay dadkii fatahaaddu ay saamaysay oo si sharci darro ah loo leexsaday xeelaliyaha ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta todobiylabaatanaad dhamme maxamed cabdulqaadir maxamed ayaa sheegay in gawaaridaasi siday raashinka gargaarka ah iyo dadkii waday la qabtay xilli baqaaro ku yaala beledweyne raashinkaasi lagu dejisanayey waxa uu sheegay in xalay saqdii dhexe ay ka war heleen in raashin loogu talagalay dadka fatahaaddu saamaysay si sharci darraa loogu dejisanayo baqaaro ku yaala beledweyne islamarkaana xabsiga dhigeen wadayaashii gaadiidka iyo shaqaalihii dejinayey arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli kal hore qaar ka mid a dadka ku barakacay deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne ay sheegeen in gurmad loogu talagalay aan la soo gaarsiin islamarkaana la musuq maasuqay arag maantaba yaynaanu kala harin
dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadan qaybihiisii hore ayaad dhegaysanaysaan dowladda maraykanka ayaa war ka soo saartay duqeyn ay ka fuliyeen dalkeena soomaaliya gaar ahaana gobolada jubbooyinka war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africon ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn dhanka cirka oo maraykanka uu ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe qoraalka africon ayaa lagu sheegay ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ay shalay oo taariikhda ku beegnayd labaiyo tobankii bishii koob iyo tonaad labakun toban iyo sagaal ay duqeyn dhinaca cirka ka fuliyeen degmada jilib oo ka tirsan gobolka jubbada hoose islamarkaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan al-shabaab weerarkaas ayaa maraykanka waxay sheegeen ay ku dileen hal xubin oo ka tirsanaa al-shabaab islamarkaana weerarkaasi aysan waxyeella ka soo gaarin dad rayida maraykanka ayaa sanadkan waxay kordhiyeen weerarada dhanka cirka ay ku fulinayaan soomaaliya waxayna hay-adahooda u dooda xuquuqda aadanaha waa hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha amnesty international ay warbixin ay dhowaan soo saartay ku eedaysa maraykanka inay duqaynta soomaaliya ay ka wado ay ku dhinteen dad rayidan waxba galabsan
inagoo hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin
waa hagaag markaana magaalada garoowe diiwaangelinta musharaxiinta gudoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa lagu soo waramayaa maanta in lagu soo gabagabeynaya magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland waxaa la filayaan maanta oo arbaco ah lasoo gabagabeeyo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka gudoomiyaha golaha wakiilada puntland oo doorashadiisu dhowaan dhici doonto toddobadii bishan oo ku beegnayd khamiistii lasoo dhaafay ayaa kulan ay yeesheen baarlamaanka puntland waxay xilka uga qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin dhoobadaareed ilaa saddex ruux ayaa isu soo sharaxay qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka puntland hase yeeshee waxaa isdiiwaan geliyey laba musharax iyadoo la filayo in inta kale maanta isdiiwaan geliyaan musharaxiinta ku dhawaaqay inay u taagan yihiin qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa waxay kale yihiin xildhibaan cali axmed dhahar abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil iyo cabdijamaal cismaan maxamed maalinta beriya oo khamiis ayaa la filaya magaalada garoowe lagu qabto doorashada gudoomiyaha baarlamaanka puntland iyadoo loolan adag loogu jiro xil helidda xilkaasi islamarkaana ay si weyn looga dareemayo magaalada garoowe ee caasimadda puntland iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin هاي بلا شكتي حبر حبر ما تشوكتي هاي بلا شكتي حبر حبر ما تشوكتي خويني يارك ما انت باينا نكرة هاي هاي بلا شكتي حبر حبر ما تشوكتي هاي هاي بلا شكتي حبر حبر ما تشوكتي خويني يارك ما انت باينا نكرة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegaysanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre ayaa beesha caalamka waxaa oo waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo faransiiska uga qaybgelaya shirka sanadlaha ee madasha nabadda baariis ayaa sheegay inay muhiim tahay saaxiibada caalamka ay muhiimad gaara siiyaan maalgelinta hanaanka dibu kabashada dalkeena soomaaliya maalgelinta dibudhiska hay-adaha dowliga ah waa in iyada lafteeda loo arkaa inay ka mid tahay dadaalada la doonayo in lagu gaaro himilooyinka horumarka qaranka ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dood uu ka qaybgeliyay waxa uu caddeeyey in soomaaliya ay higsanayso horumar ballaaran oo horseeda inay soo ceshato kaalintii ay dunida horay ugu lahayd waxaana uu saaxiibada caalamka ka codsaday inay garab istaagaan dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed
Divatio, gajno harad ba na harereyale. Dulkena hoyo, lo hagar bahaba, ina haqabdiraye. Wala mahurane, haraha dantena, iyo horumarkeena, yaynaanu kala harin. Wala mahurane, waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inuu aqoonsanayo ama aqoonsaday dukumeentiyada maamulka la magacbaxay somalilan dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay si rasmi a u shaacisay inay tixgelin gaara siin doonto dowladda aan weli la aqoonsanay somalilan maraykanka ayaa sheegay in somalilan ay leedahay nidaam kayd oo wanaagsan gaar ahaana dhanka hay-adaheeda islamarkaana ay tixgelin gaara siin doonaan dukumeentiyada ka soo baxa hay-adaha somalilan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in dukumeentiyada dhalashada kuwa guurka kuwa dhibashada ee ka soo baxa somalilan ay u aqbalayaan qofka marka uu dalbanayo dalkugalka dalkaasi maraykanka wasaaradda ayaa qoraalka ay mareegteeda internetka ku baahisay ku xustay in nidaamka kaydka dowladda federaalk soomaaliya uu ka wanaagsan yahay kan maamulka somalilan warbixinta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxaa looga dheehan karaa heerka kalsooni ee uu maraykanku ka qabo dukumeentiyada dowladda federaalk soomaaliya
hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu waa hagaag kala harin markaana gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan askar si sharci darraha dadka uga qaada lacaga baada sida ay sheegeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalle oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in kormeer uu shalo galab ku tegey mid ka mid a baraha kontaroolka ee laga soo galo magaalada muqdisho uu kusoo arkay askar lacaga baada ka qaadaya dadka shacabka mahadalle ayaa sheegay in socdaal uu ku tegay isgoyska waa isgoyska ex control afgooye iyo oo baar control waa bar control ay ku leeyihiin ciidanka booliiska uu ku soo arkay askar aan haysan wax boonaa islamarkaana gaadleyda ka qaadaya lacaga baada sida uu hadalka u dhigay isgoyska ex kontarool afgooye ayaa ka mida goobaha ugu waaweyn ee lagu qaado canshuurta maamulka uga soo xaroota gaadiidleyda sidoo kale waa goob lagu baaro gaadiidka dhanka koonfureed soo gelaya magaalada caasimadda ee muqdisho gudoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay inay xabsi dhigeen ilaa laba askari oo ka tirsan ciidanka booliiska ee ku sugnaa bartaas kontarool kuwaasoo lasoo qabtay iyagoo qaadaya lacag aan sharci ahayn wuxuuna mahad alleh warbaahinta u soo bandhigay lacaga badan oo shilin soomaaliya taasoo sida uu sheegay askarta la xiray ay si sharci darraa uga qaadeen gaadiidleyda dhanka koonfureed ka soo gesha magaalada mahad alleh ayaa sidoo kale sheegay inay sharci marsiin doonaan askarta ay soo qabteen shalagalab shacabka ka aruursanayay lacagta baadda ah ee aan lagu qaadayn boonooyin loogu talagalay dowladda hoose ee xamar ibraahim mahad alle gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir ayaa sheegay in xilliga ay soo qabanayeen raggaasi uu kormeer ku tegay qiimo badan oo waa goobo badan oo ku yaala degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kuwaasoo lagu qaado canshuurta maamulka gobolka uga soo xaruuto gaadileyda magaalada muqdisho waa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad nooga baratay inaan idiin soo gudbino alaaba xubinta kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
arreer kalamaanow warwar mahaytan walaagi dowkudhon likihirdimaaya binaang idle eyaalang addoonkii do'aysan maylaadhay daartis reed iyo waxa kati dilidee waa la eri nimiyow anina do'aawa iska dareensana maylaadhay madawiinagii dalka kamoqanya ra'iisul wasaarihii kamoqanya ra'iisul baarlamaankii kamoqanya guddoomiyaha gobolka moqanya la eri ar uu uu uu igarab gala igarab gala ijeey nimayaw ijeey shan illi wali indeeri kortan ijeey gobolkaas baylu aha buurka buurka hadda ilmaadeerayaalow tar ii qaraawo sootiin ahaen meel laga dhashay nama dhowe i geeya ilmaadeerayaalow aroo anaa ilma adeera kuule ee cunna ninkii kaa jeclaa la siiyaha iska dhaafaan ku leeya buurkan war madow isaaqo war mahaysid buurkaanna way isaga ordaysaaye xildhibaan mustaf dhuculow oo taariikh ka sheekaynaya wuxuu yidhi hadda ka hor markii jamhaduhu qabsadeen xamar oo maxamed siyaad inta baxay dagaalada beeluhu bilow ayuu nin odayihii yidhi harxaa laysku haystaa oo laysku dilayaa madaxweynihii waaba tegeye markaasaa waxaa lagu yidhi kursigii madaxweynaha weeye waxa laysku haystaa markaasuu inta ninkii odaga ahaa qosan la dhacay wuxuu yidhi shimeen qaata kaas maxaa laysku dilayaa bilaashaa laysku haystaaye xaafaddayduu yaalloo habeenkii madaxweynuhu ka kacaan subixii meeshii ka qaadhay yaahu kursi oday xaafadiisi geestay islaantiisa canjeeruhu gudubaysa mawba ahay waxa waagaas laysku dilaaye abwaan cabduqaadir xasi yamyam ayaa berigaas wuxuu maqlay ruucadaagii soo rabaal celi madaxweynihii waa soo laabtoo muqdisho u soo socdaoo maqlay markaasuu wuxuu yidhi madaxweynuhu madarin iyo gambarowsataa meeshu waa ebere waryaaha meeshaad la hadeen maahane ninkaan madeeyo hole meesha hallay geeyo buurka hallay saaro war ma hayo waxaa fadhiya kusimihii madaxweynaha aanna kusimihii guddoomiyaha baarlamaanka aanna guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka aanna guddoomiyaha aqlaabiyadda baarlamaanka mudane cabdiweli shiikh muudey ayaa fadhiya looguma tegi karee jooga oo meeqa jagoosna isku haayaan u muddo dhan waxoodii dhammeed asiga keligiis leeba ku fadhiistee warnamayow aan lankun ah ahdiisa tiriyaay koow dheh ahna ra'iisul wasaaraha wiilimaha arna kursiyey binaawi ah meelle iingar guuriye aroo ma joogtido ma joogtido jeeraad joogta jidkaane warmadeeya waa dhusun tahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka jooga mahdi maxamed guuleed war ra'iisul wasaare ku-xigeenka miyaa arooskii ka soo baxay war booran boola aman dheera buubtiya leeri dooru walaagin buubu ayti hujuu war garaabi iilaatiin waan wara i hujoyaa isag naftiingu aroomaday isaaqoo ma joogtido gacan qabsigaadaan leeyahay ma joogtido aroo soo joog ninkila waa soo jiifaa laga helaa warnimaya madaxweynaha soomaaliya hadda ka hor waagii mucaaradka ahaa sida sheekh shariif iyo xasan sheekh ayadoo sidanoo kale madaxdu dalka ka maqan yihiin ayuu hadlay waxaa nasiib darro ah oo la yaab igu noqotay in madaxweynihii guddoomiyihii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii ay dalka ka wada maqan yihiin yihiin dadkii dhammaaya waddanka loo xil saarayna ay mas-uuliyadoodii sidaas noqotay oo madaxweynuhu hadduu mucaaradkaa soo maray ow hadda warka mucaaradka u dhibsaha ar abdulow markii hore afya iyoonay dhegdisis dheegi jireen hata afya iyoonay dhegaashay misdheegayan warnimayow soomaalida qofba qofka kaleu xisaabshaayo asagu isma xisaabiyo waxaan idin leeyahay wallaahi uma wallaahi qof kursiga ku fadhiya qof mucaarada warkiisa inuusa jeclaanayn qof mucaaradahina qof kursiga ku fadhiya inuusa jeclaanayn walaalayaalow in la isjeclaado muhiim maahine in sharciga la ilaalshaa muhiima liman yahobow dagaal lafaa ku dhacdee lafi kuma loolaatee laga daayaha dagaalka horta nimayow nin kursiga dhan haystaahe inuu hadal diidaahe sax ma nin kursiga rabaahina inuu wax sheegsheegaa ceeb ma marka anigu maantayoo dhan waan aamusnaaya hadda waa gabyayaa ii dhegaysta hayahan koolkii galmudugow noo wad baraanburka abdulow dulmigii dulyar uwal walaad intli wareegu hayta iska heshow war ilig aabi ma daayo maynaan maqal waa kii oo kale maxaa yaab isdaba yaal war ii dhegaysta yaabiskiba aaway ha lagaa yaabeehow yidhi afisyoona waagii la tegay jagahaddaan waayey xilka kii ku guulaystayoo ma ihin saaxiibe haddaan lacag u soo doonto oon taga xafiiskaaga anigaaba soo dhaanshay oo caada qaata ahe haddii aan saciishoodo oon qaylo kor u sayro ganacsiga khasaaroobay iyo suuqa macaluulay oo jidadka laga goostay iyo madaxwareerkiisa iyo horumarkii caalamkiiyo dowladnimadeenni iyo maamul goboleedyadaa lala heshiin waayey dowladdaa siyaasaysa baan toos u dhahayaaye etoobiya heshiis laba galoon cuduba faahfaahin wax la kala saxiixdana bulshada loo sharrixi diiday iyo macalkalluunkii baddoo shiina laga iibshay iyo hadallo nuucaasa baan soo bandhigayaaye bal ogaada maalmahan caqligu way rafanaya bal ogaadha maalmahan caqligu way rafanayaaad naga ilaawda
warnaga taga warnaga taga jiro oo jooge allah idiin kaalmeeye
waa hagaag dhegeystayaal xubintaasi kalamaanaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo jarmaarkaana waa idina socodsiinaya dhegeystayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhahbay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhahbay dhabarkaaga ismigiyo anuuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigiisu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilmihiin ismigiyo anuuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigiisu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilmihiin wadalkaalay kaalay dheeleeda ku fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dababla xanuumoodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray dilshaad wadaagtaani helheedin dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhantadiyo sacabkeeda qablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda jugaaga kanaanta dalkaaga dayaayeegu mayga jannadiga ku dhibu dhamiis quruxay dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibatada kaad dhowduudu u dhigan jacaylkaageeligeeli dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibatada kaad dhowduudu u dhigan jacaylkaageeligeeli warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahanugooda ya dhawaqiyo mushxaradooda codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahanugooda ya dhawaqiyo mushxaradooda Hey, codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani lihiili warbal kaalay kaalay dheele hidhe kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablaha